khilaafka dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble weli wax xala lagama gaarin arrintan waxay saameyn ku yeelata siyaasadii dalka iyo geedi socodkii doorashooyinka dad fara badanna waxay sugayeen in xilligan kuraastii baarlamanka labada aqal qaarkood lasoo xulo islamarkaana loo jihaysto waxyaabaha ka haray doorashooyinka haddaba arrintan saameyn intee la-eg ayay guud ahaanba ku yeelata siyaasadda dalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan ku faaqidi doonaa waxaana igala qeyb gelaya cabdulaahi mahdi xuseen oo ah siyaasi sidoo kalena falanqeeya siyaasadda dalka caashe cumar geystiir oo u ololeysa arrimaha siyaasadda dumarka in gabdhuhu ay kaalin muuqata oo matalaada ay ku yeeshaan baarlamaanada labada aqal iyo sidoo kale xasan mudane oo ah barawax ka dhiga jaamacadaha dalka islamarkaana daraaseeya siyaasadda africa falanqeeyana geeska africa dhammaantiin kusoo dhawaada marka ugu horeeya barnaamijka waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaan ku bilaabo cabdulaahi mahdi cabdulaahi xaalada dalka uu ku jiro waxaad moodaa iyadoo dhinacna doorasha ay ka socoto dhinaca kalena inay khilaaf siyaasadeed xoog la wadanka uu ku jiro dad fara badanna walaac ku abuuraya marka la eego raayul caamka iyo bulshada maxay idinla tahay xaalada noocan oo hadda soomaaliya ku jira ee dalka guud ahaan ka jirta cabdicaziis waa mahadsan tahay dhamaantii waa xaalad cakiran oonan waktiyadan oo kale oo hadda waddankiisaan ogsoonahay in doorasho loo dureero ayay ahayd qeybo ka midana gobolada way ka socotaa kolley xaaladan hadda abuurantay oo hadda saddex isbuuc u dambeysay cakirnaan weyn oo siyaasadeed waddanka gelisay muuqanaysan inaysan ilaa hadda aysan muuqan fafaale ay labadii mas-uul oo ugu sarreeyey waddanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isqabsigoodii arrintii la xiriirtay gabadhii ikran oonan dhihi karin way dhimatay annaga ma hubno hadday dhimataan allaha u naxariisto hadday nooshahayna waxaan rajeynaynaa inay iyadoo badqabta la heli doono arrintaas ayaa runtii waxay abuurtay cakir siyaasadeed oon hore waddanka uga dhicin waqti xunna way kusoo aaday waxaana muuqanaysaa inay isjiijiid uu ka dhexeeyo labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arrintaana ay inta badan sida dadka qaar ay leeyihiin siyaasad ayay dabada ayay la gashay dabada marka runtii xaalad fiican ma ahan xaalad oo ummadda iyo dhammaan soomaalida guud ahaan waxay ku abuurtay walaac sababto waxaa ka dhalan kara in isku dhacyo yimaado laba xafiis oonan is ogoleen laba mid walba midku raba magacaabanayo aan raalli isaga ahayn wakti xun oo xaasaasina kusoo aaday marka waxyaabaha laga cabsi qaba waxaa ka mid xataa in uu ka dhacaan dagaalo oo dabada la gasho ciidamadu isxabadeeyaan marka cabsi noocaas way jirtaa in dib loogu noqdo dagaal waa garta cabdullaahi waa kuusoo laaban doonaa xasan mudane waxaa tahay bara siyaasadda africa dhiga geeska africana falanqeeya markii aad eegto marxaladihii ugu dambeeyay dalka ka jiray sida la taliyaha amniga madaxweynaha in lagu xayiray diyaaradii uu la socday magaalada jabuuti ee wadanka jabuuti hadalkii dowladda soomaaliya kasoo baxay iyo wararkii ugu dambeeya ee xaaladda soomaaliya la xiriidha iyo raayul caamka dadka sida ay qabaan xaaladaas markii la fuuriyo soomaaliya maanta halkay taagantaha cabdicasiis waa mahadsan tahay saaxiibada barnaamijka kala qeyb galaan waa salaama xaalad runtii cakiran ayaa ayaa lagu jiraa xilli xunna way kusoo aaday arrintan khilaafka waayo labaatiyi toddobadii may heshiiskii la galay waxba la fila waxayd in wadankan uu doorasho aado marka iyadoo doorashadii ay socota ayaa khilaaf yimid labada xafiis oo ugu sare wadankan madax isla galay marka khilaafkaasi waxyaabaa laga cabsi qaba waxay tahay inuu caqabad weyn ku yeesho doorashada sida hadda muuqatana wuu ku yeelana marka waa waxyaabaha hadda dadka markaa fiiriso raayo caamka waxyaabay aada uga hadlaan kamid tahay khilaafkii dareenkii iyo hamigii iyo rajadii laga qabo doorashada waa laga leexday dadku waxay aada uga hadlayaan star warkan hadda ka dhexeeya ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha marka ayadan wax fiican maaha waxay ahayd xilligan oo kale in ay doorashadii aqalka hoose sii socoto oo dee midii madaxweynaha lasii gaaro marka wax aada looga xumaado waaye arrintaa kale hadda ka dhawaajiso ah yani isha la taliya amniga qaranka oo diyaaradda lagu xayiray horta warar kala duwanaa kasoo baxaye yani markaa fiiriso sababta saxda ah ee arrintaas ay u dhacday ilaa hadda lama xaqiijinayo laakiin warar kala duwan oo siyaasadeedsan way soo baxayeen laakiin marka la fiiriyo sheekada meesha ay kasoo bilaabato bilowka hore markaa fiiriso arrinta ikran keyskeeda markaa fiiriso wixii ka dambeeyey waraaqadaha laisku turtuuraayo marka sheekada waxay ahayd dagaal ah qori qori ku taag iyo in oo qoloba qolada kale ay waa waa iska dhaqankii soomaaliga oo geeleeda ahaa ayadoo aan la fiirinayn danta guud ee doorashadii iyo amnigii iyo qaranka laakiin uun ku-xumeen ah ma ma ma qofkaana aniga hor istaagi kara ma ma ma ma ma- sida laba qof oo isdagaalayo oo kale ma arag ayuu runtii khilaafku u ekaa marka taasay ka mid ahayd arrintan diyaaradaha la celinayo waxaana midda kale eh, in diyaarado la iska celiyo wax hadda bilowda ma ahayn haddaa la socoto eh, wa- waxaa jiray labadii madaxweyne shariifka iyo xasan sheekbo maray beledweyne aadayeen oo oo ii sheeg di- oo waa waa la socotaa way ka hadleen laftooda shir jaraa'id ay qabteen in diyaaradii eh, waxa waye caqabad lagu noqday marka waxaan waa waa waa waa dhaqan hore usoo bilaawda waaye welina wuu socdaa Waa Cabsi- siyaasadda la cabsidana bilaabay.
haysa marka waxay tahay shacab ahaan cabsidana haysta waxay tahay waxyaabahan misal hadda ayadoo xaalad doorasho lagu jiro la heshiiye oo sii socda ayaa dhinac waxaa ka furmay khilaaf marka dhibaatadana haysta waxaa waaye waxyaabahan cusub ee nagu soo kordhaya sida hadda diyaaradihii la iska celinayo oo wax hadda nagu cusub aysan inay hadhow noqdaan mustaqbalka inay noqdaan dhaqan siyaasadeed oo qoladii markaas timaadaba inay caadaysato qofkii la fahm waayo in diyaaradda laga celiyo oo loo diidan waddanka uu soo Waa galo gartay.
taas waa marka meesha la rabo in cabsida welwelka meesha waa gartay ee, caasho geysiir waad la socotaa dooda xasan iyo cabdulaahi mahdi siday wax u dhigeen Ee, si guud markaad u eegto xaaladda hadda dalka uu ku jiro ee khilaafka ah ma waxay saameyn muuqata ku yeelatay hanaankii doorashada oo ay dadka ka duudeen een, eh, saameyn way imaan kartaa oo yani isjiijiid dadkii xooga yani awoodda ku lahaa wadanka haddii marba dhinac ay ay is haystaan way way saameyn way ku yeelan kartaa doorashaday ku yeelan kartaa een, dib u dhac oo aada u sii daa- dheeraaday ay- ay- ay yeelan kartaa inkastoo isleeyahay hadda dadka shacabka iyo yacni waxyaabo badan ay fahmeen oo dagaal inuu dhaco iyo in maaragtay waxa sii bataan aysan jeclayn in aadna waa looga hadlaa oo aadaa looga doodaa si waxaan ay nabad u timaado xuquuqda een, gabadha maqanne ee, soomaali waagii hore waxaa la yidhi dagaal yacni gabarh ka kaco ma istaago laakiin tan waxayna tusaysaa een, qadarin horta kow in gabdhaha loo haayo sababtoo ah ee, da- dad la soo dilay ama siyaasad saas usoo dhacda hadda kahor aan aan la falaanqaynin oo la dabagelin way jirtaa een, waa ka xumahay in ay faamiliga een, eh, ikraan ay saas u murugoodaan ku ogaan waayaan eh, macnaha gabdhooda oo weliba ah muwaadin kusoo korta wadankan iyadoo dagaal jiro wax ku baratay dhalinyaro ah qeyb ka aheyd dowladda iyo amniga ka shaqeyhaysa iyada in lagu dhex waayo runtii wax aada u fool xunay aheede laakiin haddana waxaa is leedahay xuquuqda in gabadhaas oo kale iyo xuquuqda haweenka in loo danqahayo la rabo in wax laga qabto ayna soo saari doonto waxyaabo badan oo marka hore aan xoog loo raacaynin
waa gartay ee, cabdulaahi mar kale haddii aan ku imaado ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maalmihii ugu dambeeyey khilaafkooda ee dadku si weyn bay u hadalhayeen haddana waxaa jirtay waraaqado soo baxaya oo mid kasta ahi dastuurka kumeel gaarka adeegsanayo isagoo oo muujinaya awood uu leeyahay oo kale madaxweynehoo kale ee, waxa uu soo saaray ra-iisul wasaarihii inuu xayraad shaqo ku sameeyey in wasiir kasta isaga wasaaradiisii uu maamulo ra-iisul wasaaraha waxa uu mas-uul ka ahaa doorashada ee arrimahan hadda jira oo weliba dalka uu doorasho ku jira oo kale markii aad fiiriso maxaa keenaya in madaxda ay isku muuqdaan halka la rabay iyadoo dalkii doorasho u aado Eh, horta waa dhaqan siyaasadeed sida uu xasan ba yiri oo soomaalidu inta badan eh, ninka mas-uulka ama madaxweynaha ah eh, markaad si si usii fiirisadna arrinkan isku xirnaanta eh, labada laba awood oo isbarbar yaalla oo ah eh, waxaan inta badan soomaalida dhibaatadan haysata eh, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay awoodoodu ay sharciyan kala cadda haddana aysan kala caddeeno aysan dastuurkaba u mu- muuqanaayo mid aan waadax ahayn Eh, midda kalena waxaa awood jinjin oo kalena inay isbidayaan oo leeyahay madaxweyne uu magacaabi karaa lakiin xilka ma qaadi karo marka sababahaasoo dhan ayaa waxay keenayaan inay yihiin laba qof oo siman oo kale marka sinaantaas ayaa inta badan eh, sidaan ogsoonnahay inta badan madaxweynaha wuxuu raadiyaa nin daacad u ah oo rabitaankiisa sax iyo qaladba ku ku og- u- ogol u ahaada laakiin wuxuu waa soomaali eh, dadka waa loo kala sheeko xumeynayaa eh, waxyaabo aan jirin baa loo kala qaadayaa si baasi lan iyo si saxad loo kala dab qaadayaa markii mar uu dabku qarxana inta badan way adkaanaysaa xalka inay labadii qofood shalay isku ujeedada aragtida ahay inay maanta xal gaaraan because gacmo badan iyo fara badanaa meesha soo gelaya eh, oo iyaguna maslaxadahooda ka dhex arkaya in laisdii isdiidka siyaasadda dad bay maslaxad u tahay laakiin madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in eh, sh- eh, barnaamijkii doorashada dalka iyo amnigiisaba uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha haddana mar kale maxaa keena inuu dib usoo fargeliyo taas ayay dad fara badan isweydiin karaan Eh, taas horta waxaa keenaysa eh, madaxweynuhu cabsi uu ka qabo iyo madax adag uu ka arkay ra-iisul wasaaraha marka inuu mar labaad uu yidhahdo awoodda waa naqsada isagoo markii hore si waadaxa iyadoo isagoo la horjooga baarlamaanka hortiisa uu ka sheegay Eh, taasina waa isqabsiga laakiin wax sii soconaya maahan midda kalena labadooda oo kala raarca ama dhinacaha farqaha is haysta way adkaanaysaa in yani dowladnimada ama eh, waqtigan kala guurka oo ay ahayd in lagu gudbo eh, doorashada iyagoo garb iyaga oo ay taagan tahay conflictigooda isqabsigoodu runtii hor looma socon karaayo mar walba waxaa lagu qasbanaan doonaa eh, hala isjiijiido hala dagaalo in un meel dhexe la isugu imaan doono ay ku dhammaan doonto wax ay wada ogol yihiin marka wada ogolkaas intuu ka imaanayo ayuunbay tahay laakiin ma suurtoobayso madaxweynehu inay tiisa u hirgasho ama ra-isul wasaarahu rabitaankiisa midna ma shaqayn kara midka kale la-aantiisa Eh, xalka si guud baan ugu imaan doonaa xasan ra-iisul wasaaraha doorashada lagu wareejiyey haddana eh, dhinaca kale waxaa jira kulamo doorashada ku saabsan oo madaxda maamul goboleedyada dalka uu la qaadanayay eh, gobolada waqooyi sarak eh, mas-uuliyiinta matalaysoo kale uu la qaadanayay haddana dhinaca kale khilaafka isaga iyo madaxweynaha u dhexeeya saameyn muuqato siyaasi ayuu dalka ku yeeshay maxay tahay eh, sababta arrimahan doorashada dadka looga jeediyey miyaanay ahayn in madaxda arrintaas marka hore ay ka shaqeeyaan la rabay shaqo la rabay in mid kale lagu garab wado oo cabsi gelinaysa geedi socodka dowladnimada soomaaliya Eh, waa mahadsan tahay intaan su-aashaada eh, eh, ka jawaabin waxaan rabay inaan wax yar qodob oo ka dhawaajiyo walaalkii cabdullaahi maade inaan wax yar aan ku daraan rabay arrin ku saabsanayd awoodaha madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dastuurka waxaa waa kuma cadda haddii ku caddahana waa iska hor imaanaya aniga waxaan aaminsanahay dastuurka eh, waxaa eh, dastuurka laftigiisa qayb ka mid ah laakiin nidaamka siyaasadeed ama nidaamka siyaasiga aan ku dhaqmeen waa nidaam ay dhahayaan semi presidential system waana waxa keenaya faransiiska ku dhaqma waana waxa keenaya isku dhaca waay because nidaamkaas wuxuu keenaa si beelaha loo qanciyo ama gurubyada kala duwan loo qanciyo waxaa la sameynaya madaxweyneha la sameynaya rasaarna waa laga agsameynaya laakiin caadiga markaa fiiriso wadamada ama kuwa presidential systemka ku dhaqma madaxweynaha jira awoodii dhanna madaxweynaha ku urursantaha awooddaas madaxweynaha ku urursantaha baarlamaanka ilaalinaya baarlamaanka lagu ilaaliya wadamada parliamentarian systemka isticmaalana prime ministera jira madaxweyne wax la laami jiraan Een, prime ministerkana waxaa la xisaabtama wuxuu accountable u yahay ama la xisaabtamayo ee wax la yihahdo baarlamaanka la xisaabtamayo oo oo- oo wax la yihahdo codkiisa oo la xisaabtamayo marka anaga keena waxaa waaye madaxweynena wuu jiraa ra-iisul wasaarena wuu jiraa marka qaacidadii four point five ka ahayd haddii beel madaxweyne qaadato si beeshaas aysan awoodda o dhan u qaadan waa in xafiiska ra-isul wasaaraha ee beel kale la siiya sheekada four point five marka mushkiladda dhanba waxaa waaye qaacidadii nidaamka siyaasiga wadankan ayaa naga hadlaysan in as- eh, waxaa waaye ii sheeg eh, eh, eh, inta ay uu eh, weli aynan fahansanayn nidaamka nagu habboon ee aan qaadanayno eh, jahwareerkan wuu jiraa dastuurkana wuxuu uu- uu wax la yihahdo ii sheeg uu uu- uu jawaab ka bixina nidaamka siyaasiga markaas la qaadana taas waa mid meeshaan uga baxay arrintaad markaa fiirisid eh, horta arrintan doorashada heshiis siyaasadeedaa dhacay labaatiyo toddobadii may waxay ahayd in la baxo doorasho la-aada ahayd mushkilad kale inay timaado mahayn laakiin ra-iisul wasaaraha arrintii arrintan markay soo baxday khilaafkan siyaasiga ra-isul wasaaraha inuu aada ugu mashquula mahayn shaqadiisa waxay ahayd arrinta doorashada inuu aada ahayd laakiin arrintan keyskan ayuu ayuu ayuu wuu ku- wuu- lagu howlogala macnaha wuu- wuu- yacni aada ugu mashquulay ma fahmino waxay ahayd caadigan waxay ahayd keyskan guddiga u xilsaaray guddiga garsoorka guddigan loo dhiibo ra-iisul wasaarahana uu aada wax la yihahda arrinta doorashooyinka uu- uu uu gudaha usii galo marka dowlad goboleedyada laftigoodana ogaada ra-isul wasaaraha keliya maaha dowlad goboleedyada laftigooda lug baa u laaban waa la socotaa aqalka sarqaabka u maareeyeen puntland way soo dhammaystirtay hirshabelle hadda waa la socotaa laba kursi oo u dhiman La- eh, waxa yihahda isha koonfur galbeed waa dhamaystirtay soo maha koonfur galbeed waa u dhamaystirtay laakiin jubbaland markaa fiirisid galmudug wa- way reebteen kuraasay reebteen hirshabeelland haddana kuraasa u harsan somaliland waa la socotaa weli arrinteed way taagan tahay qolyaha kaleo banaadirigana weli waa taagan marka waxay ahayd shay- waa aqalka sare mar hor in laga dhamaaday sida jadwalka waxaa tiri eh, ra-iisul wasaaruhu ma ahayn in doorashada uu aada uga mashquulo Eh, arrintaas maxaa ula jeedaa haddii aad sii faahfaahiso fiiri waxaan ula jeeda waxaa waaye ra-iisaaraha mandatekiisa waxay tahay waa arrinta doorashada mogtaha waa arrintan doorashada wadanka inuu gaarsiiyo doorasho xasiloon oo nabdoon oo oo xor iyo xalaal ku baxdo mid baarlamaan ha noqoto ha noqoto mid madaxweyne ha noqoto marka taas waa shaqadii loo dhiibay ahayd arrintaana kasoo hoos baxday arrintaa kasoo hoos baxday ra-isul wasaaraha mogtaha wax kasta asi kama bilowdaan mana ku dhammaadaan guddiyaa jira soo maaha waxaa jiro eh, xafiiskiisu wuu ballaareen waxay ahayd in uusan asaga shaksiyan inuusan waxaan gacanta la gelin laakiin wa la yihahdo guddigu hadda magacaabo oo arintan arintan oo ikran guddiga ku qaabilsanaa guddigaas waxay ahayd inuu ku wareejiyo kadibna arinta doorashada laakiin waxaa dhac mataqaanaa mushkiladda dhacda waxaa waaye geemka ciyaartii lala ciyaarayay ayuu ra-isul wasaaraha sii raac sii raac sii raac waa ku imanaya doonadadan waa ka- way way aamusan mafahmino taasaan rabaa guddiga marka doorashooyinkii qarankana waa kuu soo noqonaya taasaan rabaa inaa inaa caasha wax ka siiyo waxa uu yidhi xasan ra-iisul wasaaruhu ma ahayn inuu aada ugu mashquulo kiiskan ikraanna waxay ahayd guddi inuu u magacaabo kadibna tii doorashadu awood badan saaro taa ma idiin muuqata oo ah, ra'yigaas xasan sidee u aragta
Een, aniga waxaan u arkaa ra-iisul wasaaraha waxaa loo dhiibay sax doorashooyinka at the same time amnigana inuu isaga mas-uulka yahana waa lagu wareejiyey iyada laftirkeeda Een, marka een, ca- caqabadaha jiro awgeed amniga s- saasuu fargeliyaa isleh aniga oo macnaha eh, wax yaallo oo guddi haddii la sameeyo qofka kalena guddiyaan samayhayna ay dhehayso waxay ahayd aan qabaa aniga ra-iisul wasaaraha xoogaa in loo daayo oo waxyaabaha qaarkood maaragtay maadaama amniga iyo doorashada labadoodaba la isugu daran qabaa Een, midda kale waxaan rabaa inaan wax yar taabto arintii uu ka dhawaajiyo oo rais- madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waxa lagu mashquulihaayo waa dadka uu yidhi waxaana keenayo laba qabiil inay kala naqdaan i agree because caqabadaa dumarka markay qabiil tahay ku haysato marka caqabadaha oo ra-iisul wasaaraha iyo iyo madaxweynaha qabiilo kala gedisan laga dhigaayo dhibaatooyinkaasay leedahay sababtoo ah haweenka qabiil ma matalaan caqabada badan oo siyaasadii inaan matalno oo desiishanada meelaha lagu gaarayo aan fadhiisanana waa tan naga hor istaagaysa dastuurkiina kuma qorna dastuurka laftirkiisa hadda en- en- en- en- en- en, maaragtay qabiilka iyo ten percent marka la dhahayo iyo kuma qorno laakiin waa dadaalo oo loo arko inuu xal yahay oo oo la socodsiiyo marka en, eh, waxay ila tahay madaxda iyaga laftirkooda inay dastuurka raacayaan fahmayaan eh, macnaha en, xal keenayaan caqabadaha jiro qofayna u muuqanin ma jirto mugtaa laakiin qofta nafteeda keliya haddii ka fikirto eh, say kusoo noqon laheeda ama awoodda ay usii laheeda dadka ay iyada rabta iyadana problemay keenaysaa marka waxay ila tahay siyaasadda dumarka in dhinac laga soo geliyo meesha oo talada xalay maybe u noqon lahayd.
marka waxaad leedahay haddii dumarka awood fiican ay ku lahaan lahaayeen siyaasadda soomaaliya khilaafaadka noocaana sooma noqdeen waa yaraan lahaayeen aada u yaraan lahaayeen xal badanaa imaan lahaayeen because dumarka ma matali karaan een, qabiilna ma matali karaan Ee, waxaa imaan laheeda qof oo dhowr qabiil matali kartaba inay meel soo fadhiisato haweenka problemka guriga ka jira waa aragtay ilmaheedoo kala gedisan oo kala dhib badan iyadaa xalliso inta badan kala dejiso oo kala maamusho marka wadankana wuxuu la mid yahay guriga maamulkiisa oo kale an waxaa isleeyahay xal aada u weynay naqo laheeda dumarka inay soo galaan waa gartay ee, waxaan jecelahay tii khilaafka inaan weli kusii socdo weli waxaad moodaa ee, hay-addii nabad sugidda in laba taliya ay leedahay ee, wasiirkii ee, amniga hore shaqada laga raacday madaxweynaha soomaaliya uusan waafaqsanayn oo ku qanacsanayn wasiirkan cusubna uusan u arkin mid shaqeeya oo saxa inkastoo welina wasiirka cusub oo xafiiska joogo hadda shaqadii isaga wado In- eh, dalka oo sidaas haddii eh, gobolada doorashooyinka ay ka yimaadaan muqdisho loo yimaado kuraastii banaadiriga iyo gobolada waqooyin muqdisho lagu qabto arrintaas sidee saameyn ugu yeelan kartaa Eh, horta mar walba iyadoon heshiis eh, laga gaarin eh, wax eh, suurtoobi kara Eh, horta middaan ah eh, aqalka sare eh, wax saameyna kuma lahan sababtoo ah eh, maamul goboleed iyaga oo madax bannaan Eh, gobollada waqooyigana sida hadda muuqata eh, cabdi xaanshi guddoomiyaha aqalka sare iyo eh, rais- iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdiba eh, hadda inay heshiis ka gaareen eh, arrintoodana iyaga ay si gentleman agreement u muuqato inay ku heshiiyeen siday wax u kala qaybsan lahaayeen oo taas dood weyn kama taagna laakiin waxyaabaha caqabadaha dhali doona waxaa ka mid ah eh, haddii saan inta lagu socdo oo doorashada caamka markay timaado iyadoo weli ay taagan tahay cakirnaantan haddii lagu gaaro oo aqalka hoose bilowdo eh, maamul goboleedu xildhibaanadu ay soo baxaan tan doorashada saxda ayaa maamulka ugu weyn oo dhibaatada ama conflictigooda ama isqabsigooda hadduu gaaro oo u- si usii jiitamayo iyadoona xal laga gaarin ee xildhibaanada soo baxaan oo inkastoo aysan muuqanba iyadoon heshiis caama jirin in doorashada aqalka hoose la aadi karo oo ay caqabad tahay ani waxaan arkaa in waqti dhumis badan jiro Eh, labada dhinacba ay cilad leeyihiin ay qaladkana qayb ka yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba Eh, inay fiiriyaan ummadda soomaaliyeed maanta in iyaga waxaa dhiban tahay in iyaga loo xayran yahay in doorasho laga sugaayey Eh, laakiin nin jeclaysiga waa ay waxyaabaha dhibaatada keenaya Eh, muhiim ma ahan adiga madaxweynuhu wuxuu u dhaartay ummadda soomaaliyeed ra-isul wasaaruhu wuxuu u dhaartay ummadda soomaaliyeed in shaksiyaad ay ummadda soomaaliyeed maanta ay u xanibaan oy yani ay dhahaan jeclaysi hebel aan rabaa iyo hebel aan rabaa waxaa ka weyn danta ummadda soomaaliyeed in danta ummadda somaaliyeed ay fiiriyaan waktiguna inuu ku haayo ay ogaadaan ummadduna ay eegeyso weliba waktigani waa wakti aada u cakiran waxa noqonaysaa qof walba un kal taarikh meel buu uga qormi doonaa marka arrimahan isqabsiga oo hadda sidaad kow su-aashaada aheed oo aheyd labada la magacaabistaas kolley waxay ku dhammaan doontaa wax wada ogol ah in labada taliya meesha ka bixi doonaan oo taliya wada ogol ah inbaa noqon karta in la keeno caasha markaan kugu soo laabanaya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha hadda waan waana laga dhex wadaaho la leeyahay madaxda gobolada qaara waxay doonayaan in la isu keeno arrinta xal loo helo marka laga tusaale qaato xalal noocaan oo kalea loo raadiya haddana gadaal khilaafyo ay ka yimaadeen haddii hadda la yidhahdo xalal la gaaray oo wax badan oo laisku hayaa laga tanaasulay ilaa intay sii socon kartaa ma la tiri karaa khilaaf kalaa soo laaban karaa
wax walba waa la fili karaa laakiin waxaan ka xumahay khilaafyada iyo xalaalka la raadihaya kolley horta ragga soocan inay yihiin waxaa fiicnaan laheeday talada in dumarka qaar ay ku jiraan laga yaaba xal ay iga arkaynin inay keeni lahaa xalka raggaysan arkayn ood qaban kartaan muxuu yahay anything waa kala duwannahay saa u fakeraynaa kala duwan dumarka waa raxmad badan yihiin ragga waxaa waaye dagaal waaye inta badan xalkooda iyo inay isjiijiidaan dumarka laakiin waxaan leeyahay waa peace loo dhisaannahay ma fahamte nabadaan aaska la nuugale markii la dhahaa ciyaar ciyaar maaha nabadda hooyada caloosheeda ka bilaabato dareenkaasaa ku jira dumarka ilmaheeda iyo walaalaheed iyo inay isdagaalaan oo khilaaf taagnaadaan ma jeclo laakiin aniga waxaan arkaa haddii xal yimaado in hore loo soco karo qasab ma ah inaan ku fikirna inuu mar walba uu jiraayo waxaa laga yaabaa in xal iyo isfaham ka fiican uu yimaado wax markii laga hadlo laga wada hadlo aan wada hadalna aan heshiina waayo heshiis fiican inuu imaahaya ila tahay aniga waxaa soo daaha wixii soo daaha kheyra ku jiray dadka soomaalida diraahaa mogta marka waqtiga loogu talagalaa laga yaabaa in dib looga dhaco laakiin dadka fahamkooda iyo soo galaashahooda iyo yani waxraadintooda ani waxaan rajo fiican aan ka qabaa inay wax fiican isbedelayaan waa gartay xasan hadda wada hadallada socda oo la warinayo in la doonayo in xal looga gaaro khilaafka siyaasadda ee jira ma noqon karaa mid haddii la isfahmo khilaafkii ugu dambeeyey uu ka noqonayo doorashadii hore loo aadayo khilaaf kalena uusan soo noqon karin marka aad ka tusaale qaadato caqabadihii hore u dhacay laga heshiiyey haddana khilaafyo kale ay soo baxeen horta ani ma dhahayo waa khilaafkii ugu dambeeya lasoo abjara noqona ma dhahayo wax laga hadla waa siyaasadii doorasho waaye khilaafna waa taagnaana laakiin waxa waxa waye welwelka noogu hayo waxaa waaye khilaafyadan soo baxayo ama caqabad ku noqdaan doorashooyinka waddanka waana la socotaa in waddankaani ee doorasho ka dhacda muhiim waayo xasiloonida dowladnimada mustaqbalka ayay ayay muhiim u tahay haddii haddii doorashada meesha laga saaro maxaa siyaadar ula dagaalana marka saashiikoodii waayo aan waddankan u burburay siyaadar in isku jooga ahayd sababta siyaadar lagu haysta waxay ahayd koo iyo labaatan sano iska fadhiyay kursiga marka waa in awoodda lagu kala wareega ayadoo doorasho la isticmaala taas horta waa mid meelay taal oo muhiim waay mid kaloo waxaa jirtay uu ka dhawaajiyay walaalkii aan raba inaan sii xoojiyo ahayd isijiidkan iyo arrimahan iyo khilaafkan waqti lumis waay sax waay waa ku raacsanaa waqtigaa lumay waqti badanaa naga soo lumay laakiin hadda wixii ka dambeyn waqti naga luma ma rabno waxaan aada u bogaadinaa dadaalkan uu wado ii sheeg galmudug madaxweynaheeda qorqor iyo lafta gareen waxaa maqlay inay waan waan ka dhex wadaan keligood maahan cid kasta oo oo oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku keenaysa oo si arrintan amniga iyo siyaasadda la xiriirta si loo xaliyo ka shaqaynaysa anu waa bogaadina waan dhiirigelina waayo dhowr iyo soddon sano ayaa waddankan waxaan kusoo wadnay caqliyad la dhoo zero som mentality oo ah aan kala adkaano laakiin in dadku la dhex galo lagu baxo oo gacan saddexaad la helo oo waxaan ila ma ogtahay dadaa waxay ka dhigayaan arrinta ikraan inaan la xallin karin wax kastaa la xallin karaa halka marka wadada loo maraya wuxuu noqonaa mid cadaaladeed oo noqona waa midka anaga taageersana si cadaaladeed in wax lagu xaliyo marka waxaa waaye in wixii la kala saaro wixii siyaasadna la xaliyo wixii amni la xiriirana dee hay-adaha quseeyo loo daayo wadankaana in wakti badan aan laga lumin doorashada in la aado
waa tahay waxaa jira maalmihii ugu dambeysay in siyaasadda soomaaliya ay miisaan culus ku lahaayeen marka doorashada laga hadlaayo musharaxiinta golaha ay kunbahoobeen oo ay ka tirsan yihiin siyaasiyiin culus oo qaarkood horey madax uga soo noqday dalkan oo soo maamulay ilaa hadda dad fara badana waxay isweydiinayaan jahwareerkan siyaasadee hadda jira maxaa loo arki layahay doorkii musharaxiinta ee siyaasadda ku saabsanaa xaggee jira cabdullahi
horta dhab ahaantii way ahayd oo waana wax ay mudan yihiin inay arrintan ay si qoto dheer ay ama dhexdhexaad uga noqdaan ama ay uga hadlaan laakiin intaan xogaalka u nahay qoraallo badan oo waxaa jira ay soo saareen madasha midooda musharaxiinta oo inta badan ay ku taageerayeen qodobadii ra-iisul wasaaraha aad inay ikran cadaalad hesho iyo arrimo noocaasa sida muuqata siyaasadda sideedaba inta badan soomaalida waxaa dhaqan ah qofku markuu qof la dariirsan yahay qofka kale labada qofoo marka adiga anig ku colaadinayo adig xasana saaxiibati markaa soo kala go-daan inaan anigu aan adig kula soo jirsado marka weli waxaa muuqanaysa oo haddana ay tahay in inta laga gudbo arrimahaas jira laakiin xalka wuxuu u baahan yahay in dad qayb saddexaad laba qofoo dagaashimo heshay somalia tirahdaa maadaama loo baahan yahay ama maamul goboleed ha noqdaan midooga musharaxiintu maadaama rag odayaal waaweyn oo wadanka soo maamula ay qayb ka yihiin warkoodana uu ka gadmi kara labada dhinac inay iyaga laftigooda u guntadaan inay arrintan ay dhexda ka qabtaan oo ay mudan yihiin sidaan hore u sheegay bulshada qaybaheeda duwanna ee arrintan lagu baxo laakiin in laisku fiirsado oona halka aysan halkaan aysan la meerasada noqon oo halkaas aan lagu dul wareegin ayaan anigu u arkaa kolley haddana waxaa muuqanaysa biseel ayaa jira dhan walba xalna wuu imaan doonaa haba soo daaxo laakiin waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed dadkii hore mas-uuliyiinta ama siyaasiyiintii hore ama midooga musharaxiinta ha noqoto ama maamul goboleedka ha noqoto inay daacad ka wada noqdaan ayadoon dhinacna la jirsanaynin laakiin isqaqabsigan siyaasadeed arrintan ikraan ka bilowday inuusan noqon meel lagu kala tago inaysan noqon meel lagu kala faa'iidaysto oo damage qof loogu yeelo qofna loogu yeelo inuu guuleysanayo taas waxaa ka muhiimsan in waddankan ay ka dhacdo doorasho arrinta cadaaladda ahayd oo ikraan oo maadaama ay tahay meesha ugu ay sabtu ka quruxsan tahayna anigu waxaan qabaa ikraan mar walba inay cadaalad hesho ma dhammaan ummadda soomaaliyeed waa mid ay ka go-an labada waalid oo dhalay ikraan hadday ka go-an tahay inay gabadhooda wax cadaalad ka sokaysa aysan ku qancin ani waxaan aaminsanahay kiisku ha dheeraado dacwadu ha dheeraato wakti dheer ha qaadato sanado ha qaadato bilo ha qaadato ikraan inay cadaalad heli doonto laakiin haddii aan hadda dhahno ikraan iyadoo cadaaladdeed meel la saarin waddanka horuma u soconayo taas aysan noqon wax dadab lagu dadbaayo siyaasadda soomaalida ummadda soomaaliyeed iyo doorashadii taas waxaan arkayaa inay inay wax aan la filinayn result xun inay ka dhalan karto ayaan anigu aaminsanahay waa garta marka khilaafyadan haddii ay sii socdaan oo ugu dambeyntii waxaan rabaa meeshaas inaan xal ka gaaro intaan arrinta doorashooyinka gobolada u gudbin haddii ay sii socdaan oo waktigii loo xadeeyay doorashada xilliga madaxweynaha ay dhacdo oo lawada ogaa hore loo soo saaray haddii sidaan usii jiidanto dib u dhaca muuqanaya muxuu ku abuurayaa guud ahaan shacbiga iyo siyaasiyiinta xilalka raadinaya inta
runtii cabsi badan iyo waxay ku abuureysaa rajo xumay ku abuureysaa ani waxaan leeyahay muhiim waaye doorashada in xoogga la saaro inay dhacdo sababtoo ah waxaan is leeyahay xataa waxaa imaahaya maamul saxan oo maaragtay kala dambeyn iyo maaragtay madax markaas la wareegta caqabadaha hadda jiro kale oo xalka loo laayahay sida walaasheen ikraan probleemkeeda waxaa la helaya fursad oo maaragtay amnigaas iyo wax lagu raadiye ay macnaha dowlad markaas dadka oo dhan dowladnimada waa rabaan dowlad waa la rabaa hadda laakiin maamul xumada jirta iyo caqabadahan oo ma arkin oo dowlad rasmi a aan jirinaa keenayso marka aniga waxaan is leeyahay waa muhiim in doorashada xoogga la saaro oo maaragtay aqalka sare uu dhismo xildhibaanada dhismaan si loo helo maaragtay guddoomiye baarlamaan madaxweyne loo helo ay waxna isbedelaan sida sida loogu talagalay maadaama aysan naqahaynin caqabadan jirto oo laga hadlaayo oo maaragtay xuquuqda citizenka ay u horeyso ikraam iyo inta ka dambeysa oo la raadihayaba waxaa loo helaya si xasilooni ah in loo
waa tahay xasan waxaan jecelahay si guud doorashadii gobolada ka dhacday inaa u aado hirshabeelle isbuucyadii lasoo dhaafay waxay u ahayd maalmo doorasho aqalkii sare ayaa kuraas lagu doortay booq siyaasadeeda ka dhacay baarlamanka gudihiisa sida hirshabelle ay wax uga dhacaan marka aad fiiriso si guud doorashadii halkaasi ka dhacday maxay kula muuqatay horta doorashadii ka dhacday hirshabeelle doorashooyinkii aan soo aragnay midii ugu fiicneyd waay laba arrin aan u sameynaa midda koowaad doorasho sideeda waxaa la dhahaa sanduuq inta meel la dhigo dad tartamay waa inay jiraan laba qof saddex qof wax ka badan oo kursiga u tartamay waa inay jiraan iyo dad codeynay marka waxyaabihii ka dhacay hirshabelle waxay ahaayeen kaamirooyinkii warbaahintana way joogeen korjoogtayaalna way joogeen adduunka dhan waa laga daawanayay sanduuq meeshaan la dhigay xildhibaanadu way imaanayeen musharaxiinta khudbaday jeedinayeen kadibna Gobollada waxaa kala dhacay- masaa- maya gobollada maya kala aan- masaa- aan- aan- aan- aan fiir aan dha- aan- aan dhammaystiro waxaa dhacayay sanduuqaasaa codka lagu raa waa la tartamay wax fiicana ka dhacay khilaafka yaraawo meesha ka dhacay hirshabeelle wax dhi- mushkilada kuma yeelin sababta waxaa waaye marka arrimahaasoo kale markay jiraan waxyaabaha soo baxbaxay laakiin marka lala barbardhigo wixii ka dhacay puntland waan ognahay eh, eh, waqti badan eh, waxa la yidhahda eh, dimuqraadiyadda iyo federaalka inay u ololeynaysa laakiin arrintii ka dhacday kuraasta aqalka sare sida loo maamulay iyo tii jubbaland iyo eh, waxa la yidhahda galmudug iyo ii sheeg eh, koonfur galbeed qaabka loo maamulo marka lala baryo hirshabelle hirshabellea boqol kiiba boqol fiicneed oo weliba doorasho la dhihi kara kuwan doorasho ma dhihi kara waayo kuwan waxyaabaha ay sameeyeen waxaa waaye qofaa imaaday sida hadda puntland oo kale qofkii tartamayey dadka la tartamaya way soo istaageen waxay dhaheen ayadoo aan la bilaabanin eh, wax la yihahdo isha codbixinta ayay iscasileenba marka fiiri waxaa ka sameysma wax la dhaho erebixin la dhaho malxiiseen loo sameynaa qof kasta ceebeyna ku tahay siyaasadda wadanka Eh, markaad fiiriso doorashada ka dhacday ee gobollada qaar ee caasha oo gabdhuhu ay kuraastii u tartameen eh, waxaad ka mid ahayd gabdhihii u ololoynaya dumarka inay kaalin muuqato siyaasadda ku yeeshaanoo labada aqal ee baarlamankaba kuraas fiican ay ka helaan waxaa ka soo baxay badi ma ku qanacsanayeen
Een, qaar waa ku qanacsanaynay anaga horta haween haddaan lahan dhibaataan na haysato waxaa laga hadlaa dimuqraatiyad dimuqraatiyada waa in lagu codeeyo adna aa codeyn kartid Een, waxaa laga hadlaa qabiil een, waxaa la dhahaa tiri percenta ah wax lagu doorahaaya Een, haddii haddii baarlamaan ay naqato ay aqalka sare oo kale baarlamaanka oo codeeya sooma baarlamaanka oo dowlad goboleedkaasa oo codeey imagine meeqaa ku jirto percent oo dumar ah way yaryihiin waa ka yaryihiin always ragga waa ka yaryihiin Een, ragga inta badan annaga waa u conadeynaa haddaan haweenahay laakiin iyaga nooma codeeyaan That's why cod- codadku weyn.
sababta maxay tahay markaa taas That's not democracy. Dimuqraadiyad ma aha mugtahay sababta waxaan isleeyahay ragga ragga ah qiimo la leh gabdhaha laftirkooda annaga ragga ma necbanin oo codka waa siinaa laakiin nama siiyaan iyaga Een, eh, dowlad goboleedyada qaarkood waxaa ka dhacay hadda dowladda een, eh, south west oo kale aadaa ugu mahadcelihay because qoondada haweenka mar walba way gooni u siiyaan gabdhaha iyagaa tartamo Een, haddana waxaa lagu dadaalay aada loogu dadaalay yacni ee, ee, ee, gabdhaha inay xor u yihiin xataa ragga la tama- la tartami karaan iyagoo haddana qoon- qoondadooda ay ku tartamayeen haystaan sababtoo ah haddii rag le aada la tartamaysiin la dhaho horta sooma baxa waa adagtaasay kusoo baxaan marka een, iyaga gabdhaha way siiyeen Een, jubbaland afaraa la doorta ragay ahaayeen weli gabar kuma jirto laakiin waxaa ka rajahaynaa afarta kaloo soo socota insha allah in gabadha la siin doono kolley laba lee kasoo bixi laheeda sideed hal dhinacaan iyo hal afartan hal afartaasna hal ay kasoo bixi laheeda marka meelaha qaarkood weli waa ku dulman yihiin oo lama siiyo laakiin waxaan aada ugu mahadcelihayaa een, ra-iisul wasaaraha een, eh, een, maaragtay guddiga doorashooyinka la sameeyey waxaa la sameeyey guddiga een, eh, maaragtay xaqiijinta een, waxaa loo diray een, een, xataa in la fiiriyo inay ku jiraan ergada inay macnaha boqolkii soddonka ay soo galaan dadaalka loo haayo iyagana ay u dadaalayaan hadda annaga gabdho badan oo musharaxiinta ah oo cusub oon weli hore u naqana xataa waa isku imaanay midooda musharaxiinta haweenka soomaaliyada oo madaxa banaanaan samaysanay laakiin awood ma lihiin sida ragga oo horey xildhibaanada usoo noqday maxaa waaye ma- yaa awood idii diiday maxay tahay sababta?
waxaa noo diidaya waxaa waaye qofta xildhibaan hore usoo noqotay een, eh, waxay waxay leedahay contactiyo badan ay leedahay een, xafiiska madaxweynaha hadday rabto ama prime minister hadday rabto ama xafiis kale hadday rabto si sahla loo looga furaya because already waa qof xasaanad leh anaga laakiin dad cusubaan nahay xataa dowladda haddaan ushaqeynayna oo magac ku leedahay waa adagtaa ani- aniga kula hadlayo oo la yaqaano oo gudoomiyihii hore haweenka ahaayo oo xafiiska ra-iisul wasaare kasoo shaqeyn jiray hadda haddaan rabo qof inaan ballami it takes time kuwa oo brotocoolka ka horeeya waa ku dhibaayaan laakiin ragga waa isyaqaaniya inta badan hebel hebel waa la gudbiha hadduu waxaya annaga waxaan u samaysanay midooda musharaxiinta inaan irdaha qaarkood ku garaac karno inaan maaragtay xuquuqdeena aan ka hadli karno inaan amniga ragga haystaan waxay haystaan lacagay haystaan koob oo oo ay wax ku bixi karaan waa ana iscaawiyaan Mid kale- lacagtaba dumarka sooma heli karaan Ee, lacagta soo ku helay ade marka jagada ragga haysta aada haysanin ee, business haddaa sameehaysid oo maaragtay yani ragga say isu caawiyaan ay shirkado u samaystaan ama ay isula socdaan ee, dumarka haddaysan ahayn oo raggana aanan aanan jaanis sii haynin waa ogtahay jaanisyo badan dumarka inaysan haysanin adigaba marka waxawaaye way ku adkaahaysaa ragga waxaa haystaa hubuu haystaa waxaa lagu leeyahay intaasoo wuxuu leeyahay ee, cabdibalayaal hadaba socoto markuu tagaa waa laga horeeya ina hebel hebelaa soo socdaa laleeyahay waa tahay xasan ugu dambeyntii haddii aan adiga ku siiyo eh, waqtiga oo aada noo haya sidoo kale eh, xanaanka loo soo xulay kuraasta gobolada waqooyi oo buuq badan uu ka taagnaa aqalka sare waayadii dambe sidee kula muuqata horta eh, soo xulista markaan aragna liiska iyo eh, markaan fiirino sida loo tartamayo eh, marka laga reebo kursiga cabdi xaashi loo xiray inta kale waa iska fiicnaayeen laakiin waxyaabaha hadda anaga aan ka qaylinayno waxaa waaye eh, in cabdi xaashi kursiga cidna isu kula tartameen annagana doorasho iyo tartan waxaa ognahay inay tahay in tartan uu dhaco laba qof iyo wixii ka badan in kursiga ay u tartamaan kursiga beelaa iskale hal qof iskama lahan marka wixii arinta somalilan markaa fiiriso qadiyadeed waa u dagaalameynay waa qaylinaynay warbaahintan wax ku qoreynay maantao dhan xuquuqdoodan u raadinayn marka enerjiga aan bixinaynay iyo qayladeena maaha hal qof in kursiga loo xirmeen marka taas laftigeeda meelaha waxay ka mid tahay aan ku dhaliilayo oo aan hadda aan isleeyahay cabdi xaashi iyo tiimkiis waa inay dib ugu laabtaan oo oo wax la yidhaahda hal qof yaa taariikhda waxaa gelaysa cabdi xaashi keligiisaa tartamay marka saysan taas u dhicin eh, eh, waa nin weyna rog cadaaya taar- soomaaliya waqti badan kasoo shaqaynaya Eh, eh, si aysan taas u dhicin waayo anaka moogta waxaa ilaal- qadiyada aan ilaalinayna jiro oo kamid tahay dimuqraadiyadda doorashada si xor hufnaan in loo tartamo marka si aysan taas u dhicin in dib loogu laabto la- kursigaas hal qof keliya aan loo xirin Ee, cabdi xaashi horta waa nin soomaali ah muwaadin aan jeclaha waaye Een, ee, sida wax oo loo heshiisiiyey oo loo sameeyeyna wax wanaagsan waaye Een, ee, een, beelaa iskale ha layiri cabdi xaashi aniga ahaan fikir ahaan ma qabo cabdi xaashi keliya in loo xiray beeshiisaa laga rabaa iyaga inay soo tartamaan cabdi caashina ma jecla xaraanta oo een, een, malxiis ma keensahayo marka een, ee, m- een, ee, wuxuu aqbalaa waxaa waaye meesha inuu tartamo asaga inuu hadduu tartamayo inuu tartamo rabo he have rights inuu yidhaha waa tartama laakiin dadka kalea laga rabaa iyaga inay soo doortaan oo soo galaan oo dariiqii loo maraayo ay soo maraan oo beeshooda ay kasoo doontaan ay soo galaan aad aad aad umahadsantihiin Eh, cabdulaahi mahdi xuseen eh, caashe cumar geestiir iyo xasan mudane waa idinkaga mahad celinayaa guud ahaan barnaamijka sidaad uga qayb gashaan guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah oo jooga magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay warsan iyo salaama